Ishacya cutubka saddexaad waayo bal eega sayidka ciidamada ahu wuxuu Yerusalem iyo dalka Yahuuda ka qaadayaa tiirka iyo waxa la cuskado xataa tiirka cuntada oo dhan iyo tiirka biyaha oo dhan iyo ninka xoogga badan iyo ninka dagaalyahanka ah iyo xakiimka iyo nebiga iyo waxsheegaha iyo odayga iyo sarkaalka konton u taliya iyo ninka sharafta leh iyo la taliyaha iyo sanaaca iyo saaxirka waxaan amiiro ugu dhigi doonaa carruur oo dhalaan baa iyaga u talin doona oo dadkana midkood kastaba waxaa dulmi doona mid kale oo mid kastaba waxaa dulmin doona dariskiisa yarku wuxuu ku kibri doonaa odayga oo kan hoosena kan sharafta leh oo markaas nin wuxuu soo qaban doonaa walaalkiis oo jooga gurigii aabbihiis oo wuxuu ku odhan doonaa adigu waxaad leedahay dhar haddaba taliye noo noqo oo waxaan burburka ahuna ha kaa hooseeyo maalintaasba wuu dhawaaqi doonaa oo wuxuu odhan doonaa anigu bogsiye noqon maayo maxaa yeelay gurigayga dhar iyo dhuuni midna laguma arko haddaba dadka taliya ha iga dhigina waayo yeruusaalem way duntay oo dadka yahuuddana way dhaceen maxaa yeelay hadalkooda iyo falimahooduba waxay col ku yihiin rabbiga oo indhihiisa ammaanta leh ayay ka cadhaysiyaan muuqashada wejigooda ayaa iyaga ku marag furta oo dembigoodana way u sheegaan sidii dadkii sodom oo kale oo inamama ay qarsadaan naftooda hoogtay waayo xumaan bay isu keeneen waxaad sheegtaan inuu kan xaqa ah barwaaqisnaan doono waayo iyagu way cuni doonaan mirihii falimahooda waxaa hoogay kan sharka ah waayo beelayaa ku dhici doonta oo waxaa loo samayn doonaa wixii gacmihiisu sameeyeen oo kale laakiinse waxaa dulma dadkayga carruur oo dumar baa iyaga u taliya dadkaygow hoggaamiyeyaashaadu way ku qaldaan oo waxay qarribaan jidkaaga aad ku socoto rabbigu wuxuu u sara joogaa inuu doodo oo wuxuu u taagan yahay inuu dadka xukumo rabbigu wuxuu dacwad la geli doonaa odayaasha iyo amiirada dadkiisa waa idinka kuwa dhammaystay beer canabka wixii aad masaakiinta ka soo dhacdeenna guryahiinay ku dhex jiraan sayidka ah rabbiga ciidamada wuxuu leeyahay war maxaad ula jeeddaan dadkayga aad burburinaysaan iyo masaakiinta aad wejigooda duqaynaysaan oo weliba rabbigu wuxuu yidhi gabdhaha siyoon waa kibirsan yihiin oo waxay socdaan iyagoo madax taagan oo indhaha ku baaqaya oo qaadaya tallaabooyin yaryar oo degdeg ah dugaagadaha cagahana way ka shanqariyaan haddaba sidaas daraaddeed gabdhaha siyoon madaxooda dhaladiisa sayidku wuxuu u yeeli doonaa canbaar oo wuxuu muujin doonaa cawradooda oo maalintaas sayidku wuxuu iyaga ka qaadi doonaa quruxda dugaagadaha cagahooda iyo shabagyada timaha iyo bilaha iyo waxa dhagaha la suro iyo sindhiyada iyo indhashareeryada iyo waxa madaxa lagu sharaxo iyo silsiladaha lugaha iyo waxa madaxa lagu xidho iyo weelasha cadarka iyo qardhaasaha iyo kaatumada iyo sangeelisyada iyo dharka lagu iido iyo shadirada iyo go'yaasha iyo boorsooyinka iyo muraayadaha iyo dharka wanaagsan iyo garbasaarada iyo gambooyinka oo waxay noqon doontaa in meeshii ay ka carfi jireen ay ka qurmoonaan doonaan oo meeshii ay dhaxirka xidhan jireenna xadhig bay lexda ku xidhan doonaan oo meeshii ay timo wanaagsan ka lehayeenna waa looga xiiri doonaa oo meeshii ay maro wanaagsan ka guntan jireenna joonyad bay ka guntan doonaan oo meeshii ay quruxda ka lehayeenna waa laga sunti doonaa raggaagu wuxuu ku le'aan doonaa seefta oo kuwaaga xoogga badanuna waxay ku le'aan doonaan dagaalka oo siyoon irdaheeduna way ooyi doonaan oo ay barooran doonaan oo iyadoo cidla ah ayay dhulka fadhiisan doontaa